shirka wacyigelinta caymiska xoolaha oo ay soo qabanqaabisay wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa xukuumadda federaalk ah ee soomaaliya ayaa maanta ka furmay magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya shirka waxaa ka qayb galay wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa xukuumadda soomaaliya xuseen xasan maxamed hay-adaha ka shaqeeya xanaanada xoolaha madaxda bangiyada qaar iyo xubno ka socday bangiga dhexe ee dalka iyo marti sharaf kale oo lagu casuumay wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa xukuumadda soomaaliya xuseen xasan maxamed ayaa faahfaahin ka bixiyey muhiimadda shirkan aadaan ugu faraxsanahay inaan kulankan maanta aan idin furo oo kabacdina idinka aad ka munaashaqootaan insha allahu tacaala hadduu ilaahay edmo maxaa muhiimada uu dalkan u leeyahay arrintan ayadaa marka hore inaa aad aada uga fikirtaan aniga ka wasiir ahaan maadaama arrintan inshoransiga ay tahay waxa aada ugu cusub markii xoolaha laga hadlayo in inshoransi la geliya arrin aada u cusub waaye waa arrin aan horey usoo dhicin oo aanan markii ugu horreyso oo bilow ay tahay marka muhiimaddu maxay tahay shayga markuu bilow yahay waxaa muhiima in aada loo fiiriyo muxuu saameynuu reebi karaa maxay noqon kartaa arrintiisu in aada loo fiiriyo aaday muhiim u tahay arrinta kale oo aan rabo inaan aayadana labaad aan ka hadlo waxay tahay waxaan inshoransiga oo maanta aan ka hadlayno oo mashruucan bangigu bixiyey maxay ka faa'iideen ummadda soomaaliyeed ma magac ahaan keliyaan aan intaan dhahno inshoransigaan ka shaqaynay magac keliya maan ka tegaynaa mise shaqada shaqo dhaba oo dadkoo dhan ay wada arki karaanoo ummaddan soomaaliyeed oo dhibaatada ay ku dhacday oo abaaraha ay ku dhaceen oo abaaraha ay kusoo noloqdeen wax ay wax ka faa'idaan miyay noqonayan arrintaas nin aada looga fikiro waxaan rabaa dooda inteeda badan inaan u dhaafo saaxiibaday ama dadka tiimkaa ama inshorance ha ka shaqeeyaan ama culumaha aadaan ama qaybaha kala duwaha aadaan inaan dooda u dhaafo tan keliya oo aan adkaynaya waxay tahay qolada ka shaqaynaysa arrintan waxaa la rabaa inaysan noqon arrintan magacu yeel oo ay noqoto arrin soomaalida wax u tarta oo lagu dayan kara inay noqotaa muhiim waxaan kaloon rabaa inaan caddeeyo meelaha laga shaqaynaya baadiyaha waxaa inta badan dee doolalka wuxuu noqday maamul goboleed dowlad goboleedyo waxaan rabnaa si dhow in loola shaqeeyo dowlad goboleedyada arrintaas loogala shaqeeyo waxaan rabnaa in la dagaad in la daadejiyo oo si dhow madaxda maamul goboleedyada loogala shaqeeyo aad iyo aad ay u mahadsan yihiin agaasimayaasha dowlad goboleedyada meesha inta fadhiyo caymiska xoolaha oo markii ugu horreysay laga hirgeliyo soomaaliya ayaa muhiimad gaar ah u leh bulshada soomaaliyeed ee xoolo dhaqatada ah taasoo dhibaato ay ku hayso musiibooyinka rabaaniga ah sida abaaraha oo soo noqnoqday oo mar kasta ay ku xeelo beelaan bulshada xoolo dhaqatada ah ee soomaaliyeed